halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaan horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa waxyaabo sida badan laysmoogaysiiyo isagoo ka hadlaya sida damaca qofka soo galaa uu u xun yahay ayuu rasuulku leeyahay sida ku qoran warqaddiisan koowaad cutubka koowaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan mid kasta waxaa jirraba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo dabadeed damacu kolkuu uuraysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keenaa dhimasho
dhegaystayaashayada sharafta lahow waxay markii noogu dambeysay inoo joogtay faalladii aayaddii shan iyo labaatanaad ee laynagu siiyey sharci ka sarreeya kii axdigii hore markaasoo uu lahaa rasuul yacquub laakiin kii fiiriya sharciga kaamilka iyo xorriyadda ah oo ku sii socda isagoo aan ahayn kan maqla oo ilooba laakiin kan shuqulka yeela kaasu waa ku barakadaysnaan doonaa yeeliddiisa sharciga masiixa waxaa ka mid ah inaynu culaabta iska qaadno oo haddii aynu aragno mid walaalkayo ah oo culaab badan sida waxaa loo baahan yahay inaynu la qaadno culaabta qofka walaalkayaga ah ee dhibaataysan isaguna waa inuu isku dayo inuu qaato culayskiisa inta uu kari karo jacaylka kale ee masiixa waxaa ka mid ah marka uu leeyahay waa inaad isku jeclaataan sidaan idin jeclaaday iminkana waxaanu soo gaarnay marka uu rasuul yacquub leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaana qoriinka uu leeyahay sida tan haddii mid uu isu maleeyo inuu cibaado badan yahay oo uusan afkiisa xakamayn laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo kaas cibaadadiisu waa waxaan waxtar lahayn marka la eego kelmadda diin ma ahan waxyaabaha lagu adkeeyo kitaabka quduuska ah maxaa yeelay diin waa xeer waxaa kelmadda diin lagu qoray kitaabka axdiga cusub oo keliya dhowr goor rasuul yacquub ayaa haddaba kelmadda cibaado ama diin isticmaalaya in ka badan inta rususha kale ay ka leeyihiin ereyga diin ama cibaado wuxuu ka yimid erey laatiin ah waxaana uu ka micno yahay wax lagu dhego waxaa isticmaalay ninka la yidhaahdo herodotos isagoo ka hadlaya cibaadaysigii dadkii reer masar masiixa hortii waxaana kelmadaasu ay ka dhigan tahay dad caado iyo muxaadaro diimeedyo leh oo ku dhaqma hannaan ku sallaysan caadadooda waxaa dunida maanta ka jira diimo aad iyo aad u fara badan waxaana muuqanaya in dhammaantood ay leeyihiin xer ama axsaab hase yeeshee masiixinimadu diin ma ahan inkastoo ay jiraan hannaan iyo xeerar la raacayo masiixinimadu waa shakhsi shakhsigaasuna waa ciise masiix marka waxaad qaadanaysaa masiixa ama waad ka tegaysaa diimaha dunida waa shuruuc iyo xeerar iyo qawaaniin laakiin innaga waxaannu haysannaa masiixa nool oo diin ma haysanno rasuul yacquub wuxuu iminka leeyahay xitaa kan cibaadada leh haddaannu qofka afkiisa xakamayn laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn haddaba waa sidee qofka masiixiga ah sidee buuse carabka u xakamaynayaa rasuul yacquub si qoto dheer ayuu uga faalloonayaa arrinkaas markaynu soo gaarno cutubka saddexaad oo uu uga hadlayo qofka mu'minka ah ama carruurtii ilaah ah qof baa wuxuu yidhi wax waliba ee lagu sheego kala bar oo bar waa been marka haddii qof uu ku yimaado oo uu hadal kugu daldalo wuxuu isugu kaa darayaa run iyo been iyadoo mararka qaarkood uusan waxba kaaga sasabanaynin ama uusan adiga magac kaaga raadsanaynin marka beentii meel waliba ayay ku badatay waana tan iminka lagu dhaqo dalkayaga waxaana jira dad xam badan oo xumaandoon ah oo beelaha kala geeya oo carabkooduna uu keeno in kuwo badan ay isku dhintaan marka markii qof war uu kuu sheego ficil ha ku dhaqaaqin balse hubso waxa laguu sheegay inay run yihiin iyo in kale haddaan horey idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ee warqadan rasuul yacquub ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan cibaado daahir ah oo aan nijaas lahayn ilaaha aabbaha ah hortiisa waxay tahay in la xanaaneeyo agoonta iyo carmaladda markay dhib ku jiraan iyo in layska dhowro wasaqda dunida waa hadal caaqibo leh bilxaqiiqa daahirnimadu waa eray u taagan hufnaan dhammaystiran marka uu leeyahay aan nijaas lahayn ayaa loola jeedaa aan wasaqaysnayn waxaa lagaa doonayaa markaasi inaad daahir ahaato oo aadan wasaq lahayn waana waxa laga helo nolosha masiixinimada waxaana weeye in agoonta la soo booqdo oo la xanaaneeyo oo carmaladana wax loo taro si dhab ah markay dhib ku jiraan taasina waa waxyaabo kororsiimo leh qofka ilaah waa inuu xiriir la leeyahay kuwa dunida ku qoomamaysan oo waa inuu dhibaatooyinka dunidana wax ka og yahay waa meesha qolyaha siyaasiyiinta ah ay dadka ku beerlaxowsadaan waxay yidhaahdaan agoonta ayaannu wax u qabannaa oo waxaannu wax u taraynaa carmalada iyo kuwa kale ee xubeyrada ah ee aan iscaawiyi karin waxaa markaasi loo baahan yahay in rumaysadka iyagu uusan ku ekaan goobta wehelnimada waxaa loo baahan yahay in la gaaro meesha dadku ay joogaan oo aynu kormeerno kuwa masaakiinta ah iyo baahidooda wixii aannu u tari karnana aynu u tarno waxaa kaloo ahamiyad weyn leh in la soo booqdo kuwa isbitaallada ku jira ee buka waxaan garanaynay wiil yar oo hooyadii ay dhimatay aabbihiina uu miskiin ahaa inkastoo weliba odayga uu fakhri ahaa haddana wuxuu la ijtihaaday sidii wiilkiisa uu u barbaarin lahaa balse wax waliba ee wiilkiisa uu doonayo uma uusan heli karin markaasaa waxaa u yimid rag lacag leh oo waxay ku yidhaahdeen wiilka aannu ku korinno waayo wax waliba ee uu kaaga baahan yahay uma haysid wuxuu ku yidhi waa hagaag ee aan marka hore wiilka la soo tashado wiilkiisii buu u yimid oo wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyow rag iga xoolo badan oo wax waliba ku heli karaa ayaa doonaya inay ku barbaariyaan oo waxay doonayaan inay guryahooda ku kaxeeyaan wuxuu ku yidhi waxay ku siinayaan buskaleeti waxay kaloo ku siinayaan wax waliba ee dhallaan adigoo kale ah uu u baahan yahay iyo weliba hadiyado laysu siiya wakhtiga dhalashada masiixa ee loo yaqaano kirismaska wiilkii wuu ka xumaaday arrintaasi wuxuuna ku yidhi aabbihii dooni maayo inaan tago guryahooda nimankaas aad ii sheegayso markaasaa aabbihii uu ku yidhi maxaa dhacay oo aad u diiday wuxuu ku yidhi wax kasta way ii heli karaan nimankaas laakiin adiga imakaa heli karaan markaa wiilkan yari wuxuu doonayey ama uu jeclaa aabbihiis haddaba aynu xusuusanno inaan dhanka naxariista u badanno ma ahan in dadka ay doonayaan cunno un laakiin waxay doonayaan in la xurmeeyo oo loo naxariisto oo culaabtana lala qaado haddaan intaasi ku soo ekayno cutubkii koowaad ayaannu dhegaystayaal filaynaa inaad ka bogoteen waxyaabihii rasuul yacquub uu idinkala hadlay waayo warqaddan waxaa iska leh qof waliba oo doonayo inuu ka faa'iidaysto waxbaridda injiilada oo ay qoreen rasuulladii ciise masiix aayadda xusuusta igu reebaysa aniga waa tan ugu dambaysa ee toddoba iyo labaatanaad wuxuuna leeyahay rasuulku cibaado daahir ah oo aan nijaas lahayn ilaaha aabbaha ah hortiisa waxay tahay in la xanaaneeyo agoonta iyo carmalada markay dhib ku jiraan iyo in layska dhowro wasakhnimada dunida waa wax wanaagsan haddii aynu sidaasi yeelno oon wakhti la wadaagno agoonta iyo carmalada iyo kuwa curyaanka ah iyo kuwa isbitaallada jiifa ama ku jira haatan dhegaystayaal waxaannu soo gaarnay cutubkii labaad ee warqaddii rasuul yacquub mowduuca warqaddanina waxa weeye in ilaah rumaysadka uu ku tijaabiyo dabeecadaha iyo weliba ficilada dadka saddex iyo tobanka aayadood ee ugu horreeya ee cutubka labaad rasuul yacquub wuxuu ka hadlayaa sida aynu dadka ula macaamilayno iyadoo aynu eegayno dabaqadda ay leeyihiin ama kaga jiraan bulshada sidee baa qofka maalqabeenka ah aad ula macaamiloonaysaa sidee baadse qofka faqiirka ah ula macaamiloonaysaa sidee baadse qofka caadiga ah ula macaamiloonaysaa waxaa qaybtanu ay qusaysaa dagaalka ilaah uga soo horjeedo fakhriga iyo weliba tan xiisaha leh oo ah sida uu uga soo horjeedo hodantinimada wuxuu ilaah ka soo horjeedaa fakhriga iyo hodantinimada badan dagaalkiisa ku wajahan saboolnimada wuxuu wax badan ka duwan yahay sida dadka maanta ay ku doodaan marka ay ka hadlayaan mabda'ooda ku aadan ciribtirka saboolnimada haddaba ma jirto dowlad gebi ahaanba ku guulaysatay ciribtirka saboolnimada ilaa iyo maanta waxaan markaasi kuu sheegayaa in fakhriga iyo hodantinimada zaa'idka ahiba ay inkaar yihiin waxaana qayb ay ka yihiin habaarkii dadka soo gaaray bilowgii dunida qoraha kitaabka maahmaahyada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka maahmaahyada cutubka soddonaad aayadda siddeedaad waa baalka siddeed boqol saddex iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan wax aan waxtar lahayn iyo been iga fogee oo ceyrnimo iyo taajirnimo midna ha isiin igu quudi cunto aanan ka maarmin haddaba kuwa ay aad u adag tahay in injiilku uu gaaro waa kuwa ugu saboolsan iyo kuwa ugu hantida badan oo labadaas way adag tahay inay hadalladii ilaah ka lib keenaan dhibaatidu waxay ka imaanaysaa dheelitir la-aanta hodantinimada ama khayraadka dunida dhibaatada dunida maanta ka jirtaana ma ahan dagaalada u dhexeeya xisbiyada kala duwan iyo weliba qabaa'ilada ama qowmiyadaha kala duwan dhibaatidu waxay ka imaanaysaa isku dheelitir la-aanta khayraadka dunida yaalla tusaale ahaan dowladda hindiya waxaa la malaynayaa inay iminka hal bilyan kor u dhaafeen waxaa markaasi halkaasi ka jira abaaro iyo macluulo waayo hantidii dalku lahaa isku si ugu qaybsami mayso dadka dhulka hindiya deggan welibana waxaa sare u kacay tarankooda waxaana halkaasi ka jira macluul baahsan miskiinnimadaasi waxaa barbar dhigtaa hantida dadka dunida ay haystaan maanta miyaanay wax lala yaabo ahayn in dadka qaarkii ay haystaan balaayiin dollar oo lacag ah dadka qaarna ay macluulayaan ilaah wuxuu haddaba dhibaatadaasi kaga hadlayaa warqaddan wuxuuna la safan yahay masaakiinta ama dadka xubeerada ah oo taana waa wax ilaah loogu xamdiyo haddaba markii sayid ciise masiix dunida uu yimid ma aanu ahay nin hanti leh oo kama imaanin qoys hanti leh wuxuuna ka dhashay reer sabool ah wuxuu ku dhashay mooradii loda isla sida qhasiidada soomaaliga ahiba ay leedahay mooradii lo-aad buu mugdigii dhasho musbaax baa la moodo mucjisay ahayd kibistii iyo kalluunkii uu ku quudiyey shanta kun oo qofood wuxuu ka qaatay qaar ka mid ah xertiisa doonyaha uu dadka kala hadlayeyna waxay ahaayeen kuwo uu soo kiraystay isagoo saboolnimada jidhka ka hadlayana wuxuu leeyahay masiixu sida tan dawacooyinku waxay leeyihiin godod shimbiraha cirhkuna waxay leeyihiin buulal ay galaan laakiin wiilka aadanuhu ma leh meel uu madaxiisa dhigo wuxuu ula jeedaa inaannu lahayn hooy isaga ku magacaaban ama uu dhistay markii culimmada uu u sharaxayay in canshuur la siiyo kaysar inay bannaan tahay iyo in kale ayuu wuxuu ka soo ammaahday hal shilin kuwii la hadlayey mid ka mid ah markii uu yeruusaalem soo gelayeyna wuxuu soo qaatay qayl dameereed oo uu nin kale ee ay isgaranayeen uu lahaa welibana markii la dilayey isku tallaabada lagu qodbay isaga iskama lahayn waxaase lahaa barabas markii uu dhintayna waxaa la geliyey qabri isagu uusan lahayn oo qabrigii ay geliyeen waxaa lahaa yuusufkii reer arimitaaya dadka qaarkii waa kuwa saboolka ah waxay wax ku bartaan lacag la amaahiyo laakiin wixii la amaahiyey dib baa looga soo ceshadaa markii uu shaqeeyo kadib mararka qaarkood kan wax amaahiya ayaa faa'iidada badankeeda helaya oo wuxuu ka faa'iidaystaa kuwii uu lacagta amaahiyey kol hore ama ammaahda wax ku baray marka laysku soo duuduubo barako ma lahan fakhrigu oo si waliba waa laga faa'iidaysanayaa fakhrigu waa habaar ka mid ah habaarkii ciise masiix uu bixiyey hodantinimada qaarkeed ayaa waxay tahay ama noqonaysaa habaar sida rasuul yacquub uu inagu hogo tusaalayn doono warqaddiisan waxaa kaloo rasuul bawlos oo habaarka hodantinimada wax inooga taabanaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee timoteyos cutubka lixaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan waayo jaceylka lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan oo qaar intay higsanayeen ayay iimaankii ka anbadeen oo waxaa muday tiiraanyo badan lacagta ayaa laxa jecla weyn uu ka qaadayaa oo waxay noqonaysaa inuu sidii uu ku kororsan lahaa u sameeyo wax waliba waxaa jeceylka lacagtu ay u horseedaysaa kuwa tujaarta ah inay sameeyaan wax waliba sidii ay ku joogi lahaayeen darajada ama heerka ay gaareen taasina waxay u keenaysaa dembi waana habaar aan waxba doorinin kan fakhriga haddaba rasuul yacquub iyo rasuul bawlos taasi way ka siman yihiin oo way isku waafaqayaan in hodantinimada ay leedahay inkaar ciise masiix oo hoga tusaalaynaya aadamiga ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan maal ha ku urursanina dhulka meesha aboorka iyo mirirku ku baabi'iyaan iyo meesha tuugagu jebiyaan oy ka xadaan waxaa looga digayaa inaanay lacagta ku ciyaarin oy qamaar ku dheelin ama aysan u isticmaalin inay nafaha isaga hor keenaan waxaa la hoga tusaalaynayaa dadka inay meel wacan maalkooda ku kaydsadaan waana inay masaakiinta ku sadaqaystaan ama ay ku bixiyaan waxyaabaha ilaah raalle uu ka yahay sida wacdiska injiilka waxaa masiixu uu ku leeyahay tujaarta ama kuwa hantida leh waxaa jira meel aad hantidiinna soo dhigan kartaan rasuul yacquub si kulul ayuu kuwa hodanka ah ula hadlayaa sidaannu ku arki doonno cutubka shanaad nebi sulaymaan ayaa isna wuxuu leeyahay ilaahu fakhri ha iga dhigin oo hodanna ha iga dhigin laakiin yaan waayin cunnada aan u baahanahay si aan ku noolaado haddaba su-aasha soo baxaysa waxay tahay waa maxay xalka ilaah uu u hayo dhibaatada fakhrigu uu leeyahay macnuhu noqon maayo in kuwa hodanka ah la soo dhaco oo loo boobo kuwa caajiska ah waxmatarayaasha iyo muqayiliinta ku shaqaysta kiilada jaadka ah waa kuwa kuugu leh war maanta kiiladii baa noo goysay ilaah weliba xurmadii qofka saboolka ah uu lahaa ku ciyaari maayo oo odhan maayo maalin hebel adigoo aan waxba shaqo ah qaban cunto ka doono meeshaas iyo meeshaas markii masiixiyiintii loo yeedhay ee hantida lahaa iyo kuwii saboolka ahaa ay isku yimaadaan iyagoo ilaah wada caabudaya ayaa waxaa la doonayaa in marka hore ay hal fikrad ah wada lahaadaan waana in labadaba ay ilaah darajeeyaan oo ay iimaanka ku socdaan oo ay ka warwareegaan wixii rumaysadkooda hallayn kara wuxuu rasuul yacquub kala saarayaa rumaystayaasha hantida leh iyo kuwa aan hantida lahayn wuxuuna diiradda saarayaa sida loogu baahan yahay inaan labadaasi qof loo kala eexan oo wadaadadu ay isku si u qaabilaan haddaan iminka idiin bilowno cutubka labaad ayaa meeriska uu ka bilaabanayaa baalka saddex boqol sagaashan iyo sagaal ee axdiga cusub warqaddii rasuul yacquub waxaanan ku bilaabaynaa aayadda koowaad oo waxaa qoran sida tan walaalahayow iimaanka rabbigeenna ciise masiixkan ammaanta leh ee xashoha ku haysanina wuxuu hoga tusaalaynayaa marka hore inaannu u baahnayn in ciise masiix la rumaysnaado iyadoo welibana aynu dadka u kala eexanayno haddana rasuul yacquub wuxuu masiixa ugu yeerayaa oo uu leeyahay rabbigeenna ciise masiix kan ammaanta leh wuxuu adkaynayaa markaan rabbaaninimada masiixa markaana ilama ahan in cid kale markhaati loo doonayo marba haddii walaalkii isaga ka yaraa uu qirayo rabbaaninimada masiixa iyo inuu isaga ahaa wiilkii ilaah rasuul yacquub iyo sayid ciise masiix isku hal guri bay ku soo wada koreen oo wuxuu u garanayay sayid ciise masiix sida aad u garanayso walaalka kaa weyn oo haddii walaalka kaa weyn nin sharaf leh uu yahay xitaa mararka qaar xurguf baa idin dhex maraysa mana laga yaabo inaad ku tidhaahdo rabbigeenna adigoo weliba garanaya inaad walaalo tihiin haddaadan arag waxyaabo ka markhaati kacaya rabbaaninimadaas ama heybadda walaalka markaa rasuul yacquub wuxuu hayay warbixinno laysku hadlayn karo oo sheegaya in sayid ciise masiix uu lahaa heybad rabbaaninimo waayo isagu wuxuu ahaa wiilkii ilaah waxaan markaasi ku raacsanahay rasuul yacquub in masiixu uu ahaa sayidkeenna iyo weliba wiilkii ilaah oo waxaan rumaysanahay inuu ahaa rabbigeenna iyo kan ammaanta leh marka rasuul yacquub waxyaabahaasi uu inoo sheegayo ma ahan inuu qiranayo rumaysadka masiixa iyo inuu iska dhigayo nin xagga ruuxa ka gaamuray waxaa loo baahan yahay in adiga qudhaadu waa aad maanta og tahay in masiixiyiinta oo dhaniba ay walaalo yihiin markaa la eegi maayo sida ay xirfad ahaan u kala duwan yihiin iyo sida ay urur ahaan u kala duwan yihiin waxaase jira sinaan iyo midnimo ka dhexaysa masiixiyiinta welibana la dooni maayo in mid ka mid ah walaalaha looga eexdo mid kale oo isagu ka sharaf badan ama ka firfircoon waa in isku si loo soo dhoweeyo oo loo xurmeeyo oo loo darajeeyo marka rasuul yacquub wuxuu la hadlayaa beesha masiixiyiinta ah hadday kuwa tujaarta ah yihiin iyo hadday kuwa saboolka ah yihiin waxaana ka mid ah dadka caadiga ah kuwa sare kuwa hoose kuwa addoommada ah iyo kuwa xorta ah yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn giriigta iyo berberiyiinta ragga iyo dumarka iyaga oo dhan waxay mid ku yihiin jidhka masiixa oo sayid ciise masiix waa kan ay ka midaysan yihiin
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin